بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله وعبد الله بن مسعود qaala wuxuu yidhi xadiiska boqol iyo labaatanaad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin qofkii ku dhaarta dhaar wa huwa ayadoo asagu mankaasi fiihaa yamiinta dhexdeeda dhaarta dhexdeeda faajirun uu been ku sheegaa qofkii ku dhaarta dhaar isagoo dhaartaas been ku sheegaa oo run aysan ka ahayn liyaqtatica bihaa yamiintaas iyo dhaartaas si uu ugu qaato maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa si uu ugu qaato laqiya allaaha qofkaas maalinta qiyaame wuxuu ilaahay la kulmaa wa huwa iyadoo ilaahay qadbaanu calayhi uu asaga u caraysan yahay xadiiskan wuxuu sheegaa dhaarta beenta ah oo dadka muslimiinta ah xoolahooda lagu qaadana halista ay leedahay waxaa ka ratibmaa maalinta qiyaame qofkaas inuu ilaahay u caroodo carada ilaahayna qof xamili karta ay ma jirto nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam marka wuxuu leeyahay qofkii ku dhaarta dhaar isagoo dhaartaas been ku sheegaa si uu qof muslima xoolihiisa ugu qaato dhaartaas maalinta qiyaamo wuxuu ilaahay la kulmaa iyadoo ilaahay uu caraysan yahay man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar wa huwa iyadoo asagu fiihaa dhaartaas dhexdeeda faajirun been uu ku sheegaa liyaqtadica bihaa si uu dhaartaas ugu qaato maala mri'in muslimin qof muslima xoolihiis laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa maalinta qiyaame wa huwa calayhi qadbaan ayadoo ilaahay isaga u caraysan yahay xadiiska boqol iyo labaatan iyo koobaad can abi hurayrata can اnabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa tusadiquu ahla alkitaabi ahlu kitaabka warkooda ha u rumaynina waxay idiin sheegaan ha u rumaynina walaa tukadibuuhum hana beenaynina waquuluu waxaa dhahdaan aamanaa billaah allaah baan rumaynay wamaa unsila ilaynaa wixii naloo soo dejiyey oo kitaab ahna waa rumaynay dhaha wixii nebi muuse la siiyey waa rumaynay dhaha nebi ciise wixii la siiyeyna waa rumaynay dhaha nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam xadiiskan wuxuu noogu sheegaa dadka ahlu kitaabka ah oo loola jeedo yuhuudda iyo nasaarada kutubtii ilaahay u soo dejiyey way taxriifiyeen sidii ilaahay ugu soo dejiyey uma haystaan wax badan oo qaladaadaha galay waxbay ka beddeleen hawadoodu sida ay jeceshahay bay ka yeeleen waxa marka dadka muslimiinta ay u sheegayaan wixii kitaabka ka baaqiga ahaa oo runta ahaa inay yihiin baa dhici karta wixii hawadooda ahaa inay yihiinaa dhici karta saas daraaddeed nabigu wuxuu lehy sala allahu calayhi wacalaa wasalam ahlu kitaabku hadday war idiin sheegaan ha rumaynina maxaa yeele waxay idiin sheegayaan inay been yihiinaa dhici karta kitaabka towreeda saasaa ku taalla injiil saasaa ku taalla inay runtahaa dhici karta saas daraaddeed marka ha beeninina inay been tahana waa dhici kartaa saas daraaddeed ha rumaynina laa tusadiquu ha u rumaynina ahla alkitaabi waa yuhuudda iyo nasaarada walaa tukadibuuhum hana beenaynina laakiin wixii sharcigeennu uu noo sheego inay been yihiin waa la beeninaa wixii sharcigu uu sheego inay run yihiinna waa la rumaynaa wixii laakiin khabar aanaan ka hayn oo ahlu kitaabku ay noo sheegaan waxaan samaynaynaa mana rumaynayno mana beeninayno waxaan leenahay wixii ilaahay xaggiisa ka yimid oo xaqa waa rumaysannahay waquuluu waxaa dhahdaan aamanaa billaah allah baan rumaynay wamaa unsila ilayna iyo wixii naloo soo dejiyey aayaddaas dhammaanteed xadiiska boqol labaatan iyo labaad can ummi kulhuumin binti cuqba ummu kulhuum waxaa laga wariyey oo cuqba ibn abi mucayd uu dhalay annahaa samicat inay maqashay rasuula اllaahi salى اllahu عalayhi wعalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay yaquulu oo dhaha laysa alkadaabu ninka been badanaha ah ma aha alladii midka yuslixu bayna annaasi dadka heshiisiiya fayanmii khayran oo khayr u kala gudbiya ow yaquulu khayran ama khayr dhaha dadka muslimiinta ah haddii ay diriraan ama ay wax dhex maraan xurguf haddii ay dhex marto ilaahay wuxuuna amray dadka muslimiinta inaan heshiisiinno inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum in la heshiisiiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha badan oo khayrka lagu helo heshiisiinta dadka muslimiinta la heshiisina waxay ka mid tahay waxyaabaha badan oo ajirka lagu helo waxaa dhici karta dadka muslimiinta ah heshiisiintoodu mararka qaarkood inay u baahato khayr in loo kala sheego khayrkaas marka loo kala gudbinaa been miyuu noqonaa qofku muku dambaabaa nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam marka wuxuu leeyahay maya been noqon maydo haddii aad tidhaahdo qofka walaalkaa wax cuqdada kuuma qabo kuuma caraysna wuxuu jecel yahay inuu kula heshiisiiyo iyadoo ay dhici karto inaysan saas ahayn nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam marka wuxuu leeyahay qofkaasi beenoole ma aha maxaa yeelay dadka muslimiinta heshiisiinta dhexdooda la heshiisiyay waa qadiyad aada u weyn waxyaabo badanoo waxaan ognahay sharcigu uu xarimay sababta uu xarimayna inay tahay dadka muslimiinta dhexdooda inay cara ee dhexdhige inay keeni inay kala jeestaan in marka la isu keeno oo la heshiisiyaahi waa qadiyad muhiima oo sharcigu uu xoojiyey nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam marka wuxuu leeyahay laysa alkadaabu ma aha ninka beenbadanaha ah alladii midka yuslixu bayna annaasi dadka heshiisiya dhexdooda fayanmii khayran ee khayr u kala gudbiya ow yaquulu khayran ama khayr sheega ninkaas beenoole ma aha can ilbaraa ibni caazib baraa ibni caazib xadiiska boqol iyo labaatan iyo saddexaad radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi saalaxa annabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigu almushrikiina mushrikiinta wuxuu kula heshiisiiyey yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya wuxuu kula heshiisiiyey calaa halaathati ashyaa saddex shay kow calaa anna man ataahu nabiga qofkii u yimaada min almushrikiina mushrikiinta xaggoodana uga yimaada raddahu ilayhim qofkaas waa inuu ayaga u celiyo oo u gacan geliyo kan labaad waman ataahum qofkii mushrikiinta u taga min almuslimiina muslimiinta xaggoodana ka taga ee ayaga aada ee ridooba lam yarudduuhu soo celin maayaan ayagu wa calaa an yadkhulahaa intaas waa qodobka koobaad qodobka labaad wa calaa an yadkhulahaa inuu magaalada maka galo min qaabilin sanadka soo socda wa yuqiima biha magaalada maka waa inuu joogo halaaثata ayaamin saddex maalmood kan saddexaad walaa yadkhulahaa waa inuusan magaalada maka gelin ilaa bijulubbaani silaax hub oo gashiisa ku jira maan wax kale inuusan la soo gelin seeftu waa inay gasheeda ku jirto fallaartu waa inay gasheeda ku jirto assayf seef iyo walqaws iyo qaanso iyo wanaxwihimaa wixii la mid ah oo gashooda ku jira yacni fa jaa waxaa yimid abujandalin ninka la yidhaahdo yaxjulu asoo ku soconaa fii quyuudihi xarkihii lagu xirxiray faradda nebigu waa celiyey hu abujandalki ilayhi mushrikiintu uu celiyey nebiga sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam wuxuu damcay sanadkii lixaad ee hijriyada in magaalada maka uu aado oo uu soo cumraysto saxaabada nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam waxaa ka raacay dad lagu qiyaasaa kun iyo afar boqol marka magaalada maka ay u dhow yihiin oo meel xudaybiye la yidhaahdo ay joogaan ayay mushrikiintii waxay u diideen magaalada maka inay galaan waxay dhaheen magaalada maka haddii carabu ay maqasho muxamed iyo ciidankiisi yaa galay waxaa naloo qaadanaa inaan daciifnay inala ka adkaaday saas daraaddeed waxay dhaheen yeeli mayno nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi aniga dagaal uma socdo kacbadaan u socdaa waa ku dawaafaa waa cumraysana kadibna waa idinka laabanaa waxay dhaheen maya nabigu sala allahu calayhi waala ali wasalam barnaamijkaas si looga soo dhaadhiciyo mushrikiinta wuxuu u diray cuhmaan ibn abi cafaan oo saxaabadii la socotay ka mid ah in yar kabacdi waxaa loo sheegay nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam ama waxaa u yimid war dhahaa cuhmaan ibn abi cafaan mushrikiintii way dileen mubaayaco ayuu la galay saxaabada inay dagaalamaan bacdamaa ninkii rasuulka ahaa ama ergada ahaa mushrikiintu ay dileen dadka ergada ahna lama dilo xitaa hadday gaalo yihiin lama dilo nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi lowlaa ana arusula laa tuqtal laqataltuk nin baa nebigu u yimid oo nin mutanabi ah xaggiisa ka socday markaasuu wuxuu uhi dadka ergada ah haddii aan la dilayn oo aysan ahayn inaan la dilin arrinkaas hadduusan jiri lahayn wuxuu waa ku dili lahaa lakiin erge lama dilo mubaayacu marka saxaabada la galay inay dagaalamaan waa midii ilaahay uu ku sheegay fii suurati اlfatxi laqad radia allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba haddana nebigu waxaa loo sheegay cuhmaan ibn abi cafaan inuu nool yahay oo warkaasi uu been ahaa kadib waxaa bilaabatay wadahadal mushrikiinta iyo nebiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam rag bay soo dirsadeen oo uu ka mid yahay nin la dhihi jira abu suhayl abujandalkan marka asagaa dhalay abu suhayl nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam saddexdan qodob oo saxaabigan baraa ibni casiib uu sheegaa bay ku wada heshiiyeen in nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam sanadkan iska laabto sanadka dambe uu yimaado si carabi ay u ogaato inaan magaalada maka xoog lagu gelin oo nabiga sal slam iyo saxaabadiisii la celiyey qurayshna weli xoog ay leedahay awood ay ugu diido inay magaalada maka soo galaan sanadkan waa iska laabanaa sanadka dambe ayuu imaanaa sanadkaas dambena saddex maalmooduu joogaa marka uu soo gelaana hubkiisa waa in hubka gasha ay ku jirto seefta iyo waranka iyo fallaaraha iyo waa in gashooda ay ku jiraan sidoo kale qofkii muslimiinta ka ridooba ee gaalada aada soo celi maayaan laakiin wixii mushrikiinta ka soo baxa ee soo muslima ee muslimiinta usoo carara waa in ayaga loo celiyo qodobkaasaa marka ugu darnaa oo saxaabada qeyb ka mida ay liqi waayeen wixii soo muslima oo gaalada ka soo carara in loo celiyo wixii muslimiinta ka carara ee gaalada aadana inaan la soo celinay ilaa cumar radi allaahu canhu uu u tegay abubakar uu yidhi abubakaro miyaynan xaq ku sugnayn markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahi miyuusan xaq ahayn haa wuxuu yidhi qodobadan maxaan u qaadanaynaa falima nucdi daniyata fii diinina qodobadan maxaan u aqbalaynaa uu yidhi oo aan isu dheeli tirnayn markaasuu abubakar wuxuu ku yidhi waa rasuulka ilaahay wax kastoo uu sameeyana waxyuu ku sameeyey ilaa markii dambe nabiguu tegey sal salam oo nabiguna saas uu ugu jawaabay heshiiskaas marka sidaasuu ku dhacay heshiiska marka waxaa lagu bilaabay haadaa maa saalaxa calayhi muxamedun rasuulu ullah waa wixii ay ku heshiiyeen muxamed oo rasuulkii ilaahay ah iyo quraysh bismi illaahi araxmaan araxiim markaasuu abu sayl wuxuu maya bismi illahi raxmaan raxiim annagu ma naqaano bismika allaahuma aan naqaanaa bismi illahi raxmaan raxiim annagu ma aqbalayno hayo nabigu wuxuu waayaha laga dhigo waa wixii ay ku heshiiyeen moxamed oo rasuulka ilaahay ah iyo quraysh wuxuu yidhi rasuul ilaahay inaad tahay haddaa ogtahay maba anaan kula dirnayn rasuulnimadaada anigu kuuma qirsanin moxamed ibn cabdilaahi aan kuu naqaanaa ee rasuulka aa sheegay annagu ma ogolina meesha laga tiro nabigu wuxuu waayaha laga tiro sidiiaa rasuulka looga tiray waa wixii marka moxamed ibn cabdillaah iyo quraysh ay ku heshiiday heshiiskii marka iyadoo weli aan la saxiixin baa ninkan abujandal uu yimid abu suhaylkaana dhalay wuu soo muslimay magaalada makuu joogay aabbihiisaa xirxiray wuxuu ihi wiilkayga waa hallaabay fursad buu marka helay uu ku soo cararo intuu soo cararay buu wuxuu ku- isku soo dhex tuuray meeshii xudaybiyi heshiiska lagu kala qoranayay nabigu marka wuxuu ihi ninkan weli heshiiskii lama saxiixine kuma jiro dadka la celina markaasuu wuxuu ihi maya haddii ninkan aan laga bilaabin oo hadda aan la celin wuxuu ihi waxaan kula saxiixana ma laha saxaabada in badan oo ka mida dhiiggooda waa kacay rasuulku ilaah see abu jandal loo celinaa nabigu wuxuu ihi war ninkaan idaa markaasuu ihi maya haddaan kan aan laga bilaabin wax heshiis aan kula gelaa ma leh abu jandal aa soo qaylinaha nabigu wuxuu ihi ha la celiyo ilaahay baa faraj u furi doona xaqiiqana way noqoto markii dambe ilaahay baa faraj u furay heshiiskaas daahirkiis wuxuu u muuqdaa marka inuusan isu dheelitirnayn laakiin ogow sanadkii sideedaad nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam magaalada maka wuu qabsaday ciidanka uu ku qabsadayna wuxuu dhammaa toban kun oo ciidan ah markaasna nabigu waxaa la socday sulxulxudaybiya uu dhaca ciidan aan ku sheegnay kun iyo afar boqol taqriiban meelahaasu ahaa labadaas sano gudahood heshiiskana waxaa la kala saxiixday inuu socdo dadka muslimiinta dadka gaalada inay isdhex maraan ilaa toban sano oo ninka gaalka meeshuu rabo uu maro ninka muslimkaana meeshuu doono uu maro aan la istaaban la isbadbaadiyo heshiiskii maruu laba sano uu socday gaaladu ayaga heshiiskii ka baxay way buriyeen nabigu saas daraaddeed magaalada maka uu ku qabsaday ciidanka marka uu ku qabsaday wuxuu dhammaa toban kun ciidanka intaas la eg labadii sano gudahooda intuu heshiisku socday ayay dadka muslimiinta ay dacwo ay gaarsiiyeen oo mushrikiinta xaggooda ay ka yimideen maxaa yeele waa la isdhexgalay brobagandadii iyo beentii diinta islaamka laga faafi jiray ayaa dadkii magaalada maka joogay waxaa u caddaatay inaysan sax aysan ahayn dadkan dad wanaagsan inay yihiin dad ballanta oofiya runta yaqaana dhaqamadooda ay wanaagsan yihiin dad badan baa marka labadaas sano gudahood soo islaamay ujeeddada heshiiskuna saasay ahayd waana lagu aflaxay runtii qaala wuxuu yidhi saalaxa nabiyu sala allahu calayhi wacala wasalam nabigu wuxuu ku leeshiiyey almushrikiina yowma alxudaybiyati mushrikiinta maalintii xudaybiya calaa alaaثati ashyaa saddex shay calaa ana man ataahu qofkii nebiga u yimaada min almushrikiina oo mushrikiinta ka mid aha dhihin calaa ana man ataahu qofkii nebiga u yimaada min almushrikiina mushrikiinta xaggoodana ka yimaada musliman asagoo muslim ah qofkii mushrikiinta ka soo carara asagoo muslim ah ee muslimiinta u yimaada raddahu nebigu wuu u celinaa ninkaas ileyhi mushrikiinta uu celinaa waman ataahum qofkii ayaga u taga mushrikiinta min almuslimiina muslimiintana ka taga asagoo ridoobay oo diinkiisii ka baxay lam yaruduuhu soo celin maayaan nabiga loo soo celin maayo wa calaa an yadkhulaha qodobka labaadna waa inuu nabigu magaalada maka galo min qaabilin sanadka soo socda wa yuqiima biha waan inuu joogo alaaata ayaamin saddex maalmood sidii baana dhacday nabigu sanadkaas waa iska laabtay sanadkii dambe ayuu magaalada maka galay saddex maalmood buu joogay saddexdii maalmood markuu dhammaysta nabigu waa ka baxay sala allahu calayhi waala wasalam heshiiska sida uu ahaa walaa yadkhulahaa waa inuusan magaalada maka la soo gelin ilaa bijulubaani silaaxi hubka oo ga- gashiisa ku jira maahe asayfi seefta iyo walqowsi qaansadii wanxawihimaa wixii la mid ah fajaaءa abu jandalin abu jandal baa yimid yaxjulu asagoo ku soconaya fii quyuudihi xarkii lagu xirxiray faradahu ilayhim nebigu waa u celiyey xadiiska boqol iyo labaatan iyo afaraad can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaءa الnabiyu salى اllahu calayhi wacalى aalihi wasalam nebigu waa yimid yacuudunii asoo isoo booqana wa ana bimakkata anoo magaalada maka jooga wa huwa yakrahu wuxuuna nacaa markaa sacad an yamuuta inuu ku dhinto bilardi dhulkii allatii haajara minha uu ka hijrooday ama wa huwa nabigu marka wuxuu nacaa wa huwa nabigu yakrahu wuxuu nacaa an yamuuta sacad inuu dhinto bilardi dhulkii allatii haajara minha uu ka hijrooday nabigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam saxaabadii ka hijrootay magaalada maka ee magaalada madiine tagtay wuxuu u ogolaaday dhulkii ay ka hijroodeen oo maka ah hadday dana ka leeyihiin saddex maalmood saddex maalmood gudahood inay danaha ku fushadaan laakiin inay iska joogaan dhul ay ilaahay dartii ugu hijroodeen nabigu uma ogolayn wuxuu leeyahay marka magaalada maka ayaan ku jiraday nabiga salى اllahu عalayh wعalى alihi wasalam ayaa ii yimid uu yidhi waana xajaة اlwadaac xajka nabiga salى اllahu عalayh wعalى alihi wasalam kabacdi uusan xajin oo sanadkii tobnaad ah qaala nabigu marka wuxuu yihi salى اllahu عalayh wعalى ali wasalam yarxamu اllahu ilaahay ha u naxariisto ibna cafraa ninka la yihahdo ibna cafraa sacd ibni khawlana waa la dhahaa nin saxaabiya ayuu ahaa magaalada maka ayuu ka hijrooday kadibna waa ku soo laabtay meeshiibaa uu ku jiraday kadibna wuu ku dhintay nabigu salى اllahu عalayh wala slm marka ninkaas sacd ibnu khawla la yidhaahdo ayuu u xanuunsanaa sida riwaayadda qaar ku soo aroortay yarhi lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam an maata bimaka nabigu wuxuu ka xanuunsaday oo uu ka damqaday ninkaasi inuu ku dhintay dhulkii uu ka hijrooday oo magaalada maka ah yarxamu اllahu ilaahi ha u naxariisto ibna cafraa sacd marka wuxuu yidhi fasaltu rasuula اllah salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baan weydiiyey faqultu waxaan ihi yaa rasuula اllah uusii bimaalii kullihi xoolahayga oo dhan waan dardaarmaa ama ma dardaarmaa sacd ibn abi waqaas wuxuu ka cabsaday inay geeriyo u timaado markaasna caruur oo dhan waxaa uga joogta hal gabar wuxuu rasuulka ilaahay marka xoolahayga oo dhan ma dardaarmaa ma sadaqaystaa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya qultu waxaa idhi fashadru rasuulka ilaahay oo bar ma sadaqaystaa xoolahayga kala baroo bar ma sadaqaystaa qaala nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayh wعalى wasalam laa maya qultu waxaa idhi fathuluثu saddex meeloodoo meel ma sadaqaystaa qaala nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayh wعalى ali wasalam athuluثu thuluثku jaa-izun waa bannaan yahay wاthuluثu thuluثkuna kahiirun waa badan yahay meesha uu leeyahay markaa fashadru waa rafcisan yahay soo ma aha waxaa usoo qadaraya marka ficilka ama haddaa doontana mubtada intaa ka dhigtaa khabar usoo qadari kartaaho ficilhaas haddaa usoo qadarto waxaa leedahay fayajuusu shadru kala baroo bar ma bannaan yahay ama fashadru shadrigu jaa-izun ma bannaan yahay huludkuna waa sidoo kale qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala wasalam athuluثu huludku jaa-izun waa bannaan yahay wthuluthu kahiir saddex meeloodoo meelna waa badan tahay qofka marka haddii uu xanuunsado oo uu jirado oo uu is yidhaahdo tii rabbi waa kuu soo dhowdahay xoolihiisa inuu sadaqaysto dhammaantood lama ogola kala baroo barna lama ogola sida xadiiska sacad uu sheegaa dadka warasada ah oo dhaxalka iskale waa inuu xoola u dhaafo waxaa loo ogol yahay saddex meeloodoo meel intaas keliyuu dardaarmi karaa xoolihiisa markaas intaasuu ku leeyahay laakiin inta uu caafimaadka qabo oo uu ordaa xoolihiisa siduu doonu u maamulan karaa kala baroo baruu sadaqaysan karaa inka badanuu sadaqaysan karaa inka yarna waa sadaqaysan karaa waxaan soo marnay abubakr sidiiq radi allaahu canhu xoolihiisii oo dhan inuu sadaqaystay laakiin qofku waa markuu caafimaadka qabo haddii laakiin marad oo maradulmowt ah qofku uu ku jiro waxaa loo ogolaya saddex meelood oo meel inta kale dadka warasadaha iskale wuxuu dhihi karaa xoolahayga saddex meelood oo meel ha la ii sadaqeeyo ama masaajid ha la ii geliyo ama dadka masaakiinta ha la ii siiyo ama dadka deriska ha la ii siiyo ama meel uun khayr ha la ii geliyo saddex meelood oo meel xoolahaas hadhowdii marka dadka warasada ah waxay dhexlaayaan kuma jiraan waa laga bixina ayaga wasiyada waa laga bixina wmaca daalika da nabigu wuxuu lehy sala allahu calay wasalam saddex meeloodoo meel way badan tahee waxaa fiican afar meeloodoo meel inaad dardaaranto ama shan meeloodoo meel ama lix meeloodoo meel innaka adiga an tadaca inaad ka tagto oo aad ka dhimato warasataka dadka ku dhaxlaa aqniyaa ayagoo xoola haysta ayaa khayrun waxay ka fiican tahay min an tadacahum inaad ayaga ka tagto oo aad ka dhimato caalatan ayagoo fuqara ah oo cayr ah yatakafafuuna annaasa fii aydiihim oo dadka gacmahooda u hoorsana dadkii adiga ku dhexlaayay inaad ka tagto ayagoo hanti haysto oo xoolo aad uga dhimato ayaa waxay ka fiican tahay inaad ka tagto ayagoo cayr ah oo waxba aan haysan oo dadka tuugsana inaka adiga an tadaca inaad ka tagto waraaataka dadka ku dhaxla aqniyaa ayagoo hanti haysta khayrun baa waxay ka fiican tahay min an tadacahum inaad ayaga ka tagto caalatan ayagoo fuqara ah yatakafafuuna annaasa dadka gacanta u hoorsanaa fii aydihim gacmahooda wa inaka adiga mahmaa anfaqta wax kastoo aad bixido min nafaqatin oo hanti ah wax kastoo aad bixido oo dhaqaale ah fa innahaa iyadu sadaqatun waa sadaqo xataa luqmatu xataa hal mar afgashi tarfacuhaa aada kor ugu qaade ilaa fi mra'atik haweenaydaada afkeeda xaaskaagu hal mar waxay afka gashato xitaa adiga sadaqay ku tahay saasuu le nebigu sala allahu calayhi waali wasalam caruurtaada iyo waalidkaaga iyo xaaskaaga biilka aabiile haddii aad niyeysato waa sadaqay ku tahay meel cidlaa kuma aysan bixin laakiin waa inay niya jirto xataa luqmatu waxa hal mar afka la gashana tarfacuhaa aada kor ugu qaade ilaa fi mra'atik haweenaydaada afkeeda wacasa allaahu ilaahay waxaan ka rajaynaa an yarfacaka inuu kor kuu qaado hadda inaadan dhimanin oo aada caafimaaddo ayaan rajaynaa sidii yayna noqotay sacd ibn abi waqaas jiradaas waa ka kacay ilaahayna kor buu u qaaday fayantafica bika naasun dad ay kugu intifaacaan waa muslimiinta eh oo qaa'id aad noqoto hogaamiye aad noqoto wayudara bika aakharuun kuwo kalena lagugu dhibo oo ah gaalada sidii bayna noqotay khilaafadii cumar radi allaahu canhu sacd ibn abi waqaas wuxuu ka mid ahaa dadka hogaamiyeyaasha ahaa oo dhulalka waaweyne dadka muslimiinta waayadii dambe ay qabsadeen dadkii furay buu ka mid ahaa oo dagaaladaas hogaaminayay fayantafica bika adiga ay kugu intifaacaan naasun dad oo muslimiin ah wayudara bika adiga lagugu dhibo oo ay kugu dhibtoodaan aakharuuna kuwo kale oo gaalo ah walam yakun lahu sacd ibn abi waqaas yowma-idin maalinkaas uma joogin ila bnatun hal gabar maahee maalinkaas caruur oo dhan hal gabara uga joogtay laakiin kadib caruur kale ilaahay uu siiyey xadiiska boqol iyo labaatan iyo shanaad can abi hurayrata radi allaahu canhu qaal abu hureyra wuxuu yidhi qaama rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi wacalaa alihi wasalam rasuulkii ilaahay waa istaagay xiina anzala allahu markii ilaahay uu soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiin u dig qaraabadaada kuu dhow aayaddaas markii ilaahay uu soo dejiyey rasuulka ilaahay waa istaagay qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin war qurayshey aw kelimatan ama nebigu wuxuu yidhi kelimad naxwahaa middaas ka agdhow ayuu yidhi yaa macshara qurayshin ayuu yidhi ama kelimad middaas ka agdhow buu yidhi ishtaruu anfusakum naftiinna gata ilaahay naftiinna ka gataa ishtaruu anfusakum naftiinna iibsada laa uqnii cankum min allaahi shay-a ilaahay agtiisa maalinta qiyaame waxba idinkagama tari karo laa uqnii ma deeqaayo oo tari maayo cankum xaggiinna min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba idinkagama tari karo camal saalixa iyo iimaan haddaadnaan la imaanin ilaahay xaggiisa waxba idinkagama tari karo maalinta qiyaame yaa banii cabdimanaaf reer banuu cabdimanaafow laa uqnii cankum min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba idinkagama tari karo yaa cabbaasu ibna cabdilmualib cabbaas ibna cabdilmualibow oo nabiga adeerkiis ah laa uqnii canka min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba kaagama tari karo maalinta qiyaame yaa safiyatu safiyoy camata rasuulillaah sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay eeddadiis ahayday waa safiya binti cabdilmualib nabiga eeddadiis aabihiis la dhalatay safiyo oo rasuulka ilaahay eeddadiis ahayday laa uqnii canki min allaahi shay-a ilaahay agtiisa waxba kaagama tari karo maalinta qiyaame wayaa faatimatu faatimooy binta muxamadin oo ina muxamed ahayday waa nabiga gabadhiisiiu la hadlaa saliinii i weydiiso min maalii xoolahayga xaggooda waxaad iga weydiisataa maashiti waxaa rabto wax alla wixii aada rabto oo hanti oo aan haay i weydiiso waa ku siinaa laakiin laa uqnii canki min allaahi shaya ilaahay xaggiisa waxba kaagama tari karo camal saalixa iyo iimaan haddaadan la imaanin waana run nebiga salى اllahu عalayhi وعalى aalihi wasalam qof aan iimaan la imaanin adduunyada inta uu joogo oo camal saalixa aan la imaan ilahay xaggiisa wax uguma tari karo nebigu marka salى اllahu عalayh وعalى wasalam adduunyada qofka inta uu joogo khayrka waa u sheegi karaa hanuunka waa u sheegi karaa waddada toosanna waa tusi karaa sida ilaahay uu leeyahay wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim dadka jidka toosan ayaad ku hanuunidaa yacni waa tustaa nebigu waa awoodaa laakiin qof uu iimaan qalbigiisa geli karo adduunyada inta la jooga lama arko qofkii gaalnimo ku dhintana maalinta qiyaamay ilaahay cadaabkiisa rasuulka ilaahay kama badbaadi karo ilaa ilaahay dadka gaaladaa wuxuu u ballanqaaday inuu naar gelin doono haddaba qaraabanimada nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam qofku qaraabo uu la yahay haddii uusan iimaan iyo camal saalixa uusan la imaanin qaraabanimadaasi naarta ilaahay ka badbaadimee maxaa u daliilah nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam adeerkiis abulahab ah ilaahay ayaduu soo dejiyey waa adeerkiis tabbat yadaa abi lahab wa tab waa hoogay waa khasaaray maa aqnaa canhu maaluhu wamaa kasab xoolihiisuna cadaabka ilaahay ka difaaci maayaan wuxuu shaqaystanay sidoo kale sayaslaa naaran daata lahab ilaahay wuxuu uhi wuxuu ku guban doonaa ama wuxuu geli doonaa naar holac u saaxiiba nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam waa adeerkiis cadaabka ilaahay iyo caradiisa miyuu ka difaaci karaa maya sidoo kale nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam adeerkiis uu dadka uu u jeclaa oo uu difaaci jiray oo difaaci jiray oo gaalada ka celi jiray markii uu dhintay abu aalib nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam aayadaa lagu soo dejiyey innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adugu qofkaad doonto ma hanuuni kartid laakiin hanuunka ilaahay gacantiisuu ku jiraa abu aalib gaarnimuu ku dhintay waana ahlu naar haddii rasuulku ilaahay uu qof cadaab ka badbaadin karo adeerkiisu ka badbaadi lahaa ambiyada ilaahay caruurtooda qaar ka mid ah ama waalidkood qaar ka mid ilaahay wuxuu noo sheegay maalinta qiyaama inay naar geli doonaan hadalka marka khulaasadiisu wuxuu yahay xadiiskii abuudarin oo aan soo marnay mase xadiiskii abu hureyre u ahaa man baطaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofkii camalkiisa uu dib u dhigo nasabkiisa janno geli maayo qofka nasabna waxaa ugu sarreeya qofku inuu noqdo qofku nasab sheegta ama ku abtirsada ambiyada ilaahay nasab ka sarreeyahay ma jiro nasabka noocaas ahna haddii qofku iimaanay camal saalix uusan la imaanin cadaabka ilahay ka badbaadi maayo xadiiska boqol iyo labaatan iyo lixaad can abi hureyra radi allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wala ali wasalam rasuulka ilaahi ra'aa wuxuu arkay rajula nin yasuuqu badanatan oo kaxayna neef geel ah wuxuu rabaa kacbada inuu geeyo oo kacbada uu ku qalo waa hadyi isagiina waa lugaynaa neefkii geel ahaana wuu kaxaynaa qaala nebigu wuxuu uhi irkabhaa fuul neefkan geel ah fuul faqaala wuxuu idhi yaa rasuula allah inahaa badanatun waa neef geel ah oo hadyi ah oo kacbada loo wado qaala nebigu wuxuu uhi irkabhaa fuul waylaka hooge oo wayxa kaama liibaane labadaas kelimad mid buu isticmaalay laakiin waxaa uu loola jeedaa war waxba kaa dhibi maysee fuul fi اthaaniyati markii labaad buu nabigu yidhi aw fi اthaalitati ama markii saddexaad xadiidkan marka wuxuu faa'iideynaa hadyiga ama xoolaha hadyiga ee kacbada loo wado haddii intifaac ay leeyihiin qofku inuu kusii intifaaci karo ilaa kacbada laga gaaro wuxuu samayn karaa waa fuuli karaa waa raro karaa alaabtiisa iyo zaadkiisa ayuu saaro karaa ilaa kacbada meeshii lagu qali lahaa laga gaaro inta ka horeyda marka wuu kusii intifaaci karaa maxaa yeele ninkaa nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi ha lugaynayna neefkan geela ah fuul ilaa kacbada aa ka gaarto markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayo waa hadyi waxba kaa dhibi maysee fuuluu yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm ra'aa wuxuu arkay rajula nin yasuuqu badanatan oo neef geela kaxaynaa faqaala wuxuu yidhi irkabhaa fuul qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inahaa badanatun waa neef geela qaala wuxuu yidhi irkabhaa fuul weylaka oo wayxaka ama liibaan ama hooge yani waxba kaa dhibi mayso fi اthaaniyati markii labaad buu nabigu yidhi aw fi اthaalit ama markii saddexaad xadiidka boqol iyo labaatan iyo toddobaad can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana sacda bnu cubaada sacd ibnu cubaada radia allaahu canhu waana soo marnay qabiiladii ansaarta ka tirsaneyd ee khasraj ahayd inuu oday u ahaa radia allaahu canhu tuwufiyat ummuhu hooyadiis baa dhimatay wa huwa gaa'ibun canha isagoo ka maqan oo danihiisa ku maqan faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allah inna ummii hooyaday tuwufiyat waa la oofsado way dhimatay wa ana qaa'ibun canha anoo ka maqan ayanfacuhaa shay-un ayada wax maanfaca in tasadaqtu bihi shaygaas canhaa haddii ayadaan ka sadaqeeyo haddii sadaqo intaan bixiyo aan hooyaday u niyeysto ma gaaree ma anface qaala nabigu wuxuu ihi nacam haa waa anface qaala wuxuu yihi fa innii ushiduka waxaan kugu markhaati gelinaa oan kaaga markhaati dhigaa anna xaa'idii beertayda almikhraaf mikhraaf la yidhaahdo beertaas sadaqatun canhaa inaan ayada u sadaqeeyey xadiiska marka wuxuu noo sheegaa dadka waalidka ah caruurtoodu sadaqada ay u bixiyaan inay gaare waana anface waalidkaas ama waalidka adiga ku dhalay aabbahi hooye ha ahaadeen ama kuwii ka sii horeeyey ilan dhammaantood waa waalide awoowe iyo ayeeyo iyo kuwii ka sii xageeyey ilan dhammaantood macno waalid ayaa kulmina caruurtu marka haddii waalidkooda ay wax u sadaqeeyaan sadaqadaas waa gaare xadiiskaanaana u daliil ah nabiga sala allahu calayhi waala slam sacd ibnu cubaad wuxuu yihi hooyaday waa dhimatay haddii hooyaday sadaqa aan u bixiyo ma gaare nabigu wuxuu ihi haa waa gaare sidoo kale waxaa anfaca ducada ay caruurta waalidkood u ducaynayaan ayadana waa anface waa gaare caruurta marka waalidkood hadday dhintaan baarinimadoodii meeshaas kuma dhammaanin dhimashada ay dhimanayaan baarinimadii kuma dhammaanin ee baarinimadii weli waa sii socotaa waalidka waa loo baarinimo fali karaa hadday dhintaan kabacdi inaad u ducaydaa awoodaa waa nooc baarinimada ka mid ah inaad sadaqo u bixidaa awoodaa waa nooc baarinimada ka mida waxaasoo dhanaa la awoodaa ana sacda bnu cubaada radia allahu canhu tuwufiyat ummuhu hooyadiis ayaa la oofsaday wahuwa qaa'ibun canha asoo ka maqan faqaala yaa rasuula allah ina ummii hooyaday tuwufiyat waa la oofsaday waana qaa'ibun canha anoo ka maqan ayanfacuhaa shay-un wax mowtara in tasadaqtu bihi shaygaas canhaa haddii hooye aan ka sadaqeeyo qaala nabigu wuxu uhi nacam haa qaala wuxuu ihi fainii ushiduka waxaan kuu markhaati gelinaa anna xaa'idii beerteeda almikhraaf sadaqatun canha inay sadaqa u tahay xadiiska boqol iyo labaatan iyo sideedaad can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qadima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahay almadiinata magaalada madiina ayuu soo galay laysa lahu ayadoo nabiga uusan u ahaanin khaadimu nin adeega ah qof u adeegta markaa nabigu ma lahayn khaadim ma lahayn faakhada abuu alxata biyadii abuu alxa ayaa gacanteyda qabtay gacantu i qabtay faاnطalaqa bi wuxuu ila aaday ilaa rasuuli اllaah rasuulka ilaahi salى اllahu calayhi wacala ali wasalam abuu alxana nabiga waxaa ula jeedaa anas hooyadiis buu qabay anas aabiis waa dhintay agoon u ahaa abuu alxa ayaa marka soo koriyey oo hooyadiis marka kabacdi guursaday faاnطalaqa bi ilaa rasuuli اlah rasuulka ilaahay buu ii kaxeeyey faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah inna anasan wiilkan anas ah qulaamun waa wiil yaroo kayisun oo caaqil ah waa wiil caaqil ah falyakhdumka rasuulka ilaahay waa kuu khidmeeyo ha kuu adeego qaala anas wuxuu ihi fakhadamtuhu nabiga waa u adeegay fi safari asagoo safar ku jira walxadari iyo isagoo magaalada madiinaba degan oo safar aan ahayn labadaba waa u khidmeeyey uu yidhi anas marka waxaa la yidhaahdaa khaadimu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waala wasalam rasuulka ilaahi adeegihiisa maa qaala lii lishayin sanactuhu shay aan sameeyey weligiis ima dhihinuu yidhi nabigu sala allahu calayhi waali wasalam lima sanacta haada arrinkan haakadaa maxaasaan u yeeshay arrinkan maxaasaan u yeeshay weligiis ima dhihin walaa lishayin shay lam asnachu aanan samaynina ima dhihin lima lam tasnac haadaa haakadaa shaygan ama arrinkan maxaad saan ugu sameey weydana ima dhihin yaa heli karaa oo rasuulka ilaahay aan ahayn sala allahu calayhi wacala ali wasalam qof saas yeeli kartaahi way adag tahay ilaahayna wuxuu leeyahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim xadiiska boqol iyo labaatan iyo sagaalaad can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey qultu waxaa idhi yaa rasuula allah ayulcamali afdal acmaasha keebaa ugu fadli badan camal la sameeya kee ugu fadli badan qaala nebigu wuxuu ihi asalaatu calaa miiqaatihaa riwaayadaha qaarna asalaatu calaa waqtihaa salaada oo waqtigeeda dhexdeeda lagu tukado qultu uma ayu haddana yaa ku xiga qaala wuxuu uhi biru lwaalideyni labadii ku dhashay oo aada u samafasho oo baarinimo a u samaydo qultu waxaan ihi uma ayu haddana yaa kusii xiga qaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi waali wasalam aljihaadu fii sabiili illah jidka ilaahay oo lagu dagaalamo fasakadtu cabdullaahi bn mascuud markuu wuxuu uhi waan ka aamusay can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waala ali wasalam rasuulka ilaahay waa ka aamusay shib baan ka idhi walow istazadtuhu nabiga haddaan ka dalbi lahaa inuu ii kordhiyana lazaadanii waa ii kordhi lahaa uma ayu haddana yaa ku xiga haddaan dhihi lahaa haddana waa iisii sheegi lahaa uma ayu yaa ku xiga waa iisii sheegi lahaa yuu yihi laakiin anaa ka aamusay yuu yihi nabiga sala allahu calayhi waala wasalam xadiiska boqol iyo soddonaad can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi magaalada maka markii la qabsaday ka bacdi hijro ma jirto intii aan la qabsan ka hor waa laga hijroo jiray qofkii soo islaama magaalada maka waxay ahayd inuu ka hijroodo oo magaalada madiine uu aado laakiin sanadkii sideedaad markii saxaabada nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam ay qabsadeen ka bacdi qof ka hijroona ma jiro maxaa dhacay awal daaru kufrin ay ahayd hadda daaru islaamay noqotay dadka muslimiinta dhulalkoodii ka mid noqotay sabab marka loogu hijroodahay ma jirto laa hijrata bacda alfatxi magaalada maka markii la qabsaday kabacdi hijroosho laga hijroona ayada ma jirto laakiin macnaheedu ma aha magaalada maka markii la furtay oo sanadkii sideedaada ka bacdi meel kale oo laga hijroo karaahi ma jirto saas lagama wado wuxuu leeyahay magaalada maka dadka muslimiinta bacdama ay qabsadeen ayada ka hijroomayaan ilan dhulkii muslimiinta ka mid noqotay laakiin haddii meel kale oo qofka muslimka ahi uusan ilaahay ku caabudi karin uu joogo waa inuu ka hijroodo ilaan sababtii markii hore magaalada maka looga hijroonaya maxay ahayd waa inaan ilaahay lagu caabudi karin hadda saacaddaasoo la joogo qofkii jooga meel uusan ilaahay ku caabudi karin waa inuu ka tago meel uu ilaahay ku caabudi karo waa inuu tago haddii kale waa halis laa hijrata hijro ma jirto bacda alfatxi magaalada maka markii la qabsaday kadib in ayada laga hijroodahay ma jirto walaakin jihaadun laakiin jihaad baa jira waniyatun iyo niyaa jirta jihaadna waa jiraa niyana waa jirtaa waida stunfirtum ama faida stunfirtum haddii soo baxa oo jihaadka soo aada laydin dhaho fanfiruu baxa saasuu le nebigu sala allahu calayhi waala wasalam dadka muslimiinta ninkii madaxda u ahaa hadduu yidhaahdo ha la soo baxo oo jihaadka ha la soo aado nebigu wuxuu le jihaadka aada laakiin hijro ma jirto oo magaalada maka laga hijroonaa oo magaalada madiine loo hijroonaa sanadkii sideedaad ka bacdi magaalada maka marka waxaa looga bixi karaa huu leey nebigu jihaad laakiin hijro ma jirto haddii marka jihaad uusan jirinna niyaa jirta xadiiska boqol iyo soddon iyo koobaad can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ka wariyey qaala nebigu inuu yihi sala allahu alay wasalam qaala sulaymaan ibnu daawuud sulaymaan ibnu daawuud baa wuxuu yihi calayhim assalaam asagay aabbihiis baa nabadgelya korkooda ha ahaatee laa atuufanna alleylata caawa waxaan isu mari doonaa calaa mi'ati imra'atin boqol haween ah oo xaasaskiisa ah aw tiscin wa tisciina imra'atin ama sagaashan iyo sagaal tiscin wa tisciina imra'atin saasaa noo qoran laakiin tiscin wa tisciina imra'atan ayay u qoran tahay oo kordhig ah imra'atan oo kordhig ah ma idiin qoran tahay imra'atan ma idiin qoran tahay oo kordhig ah saasaa saxa marka anaga wuxuu noo qoraa aw tiscin wa tisciina imra'atin laakiin saas ma aha tiscin wa tisciina imra'atan waa inay saas u kordhigan tahay kordhigaasaa sax ah la atuufanna leylata caawa waxaan isu mari doonaa calaa mi'ati imra'atin taas hoos dhigeed waa sax aw tiscin wa tisciina imra'atan waa inay saas u kordhignaato midaas kulluhunna axad kasta oo ayaga ka mid ah ya'tii wuxuu dhali doonaa bifaarisin nin dagaalyahan ah oo yujaahidu fii sabiila jidka ilaahay ku jihaada ayuu dhali doonaa axad kastoo ayaa ka mid a yani haweeney kastoo ayaa ka mid ah nin mujaahid ayay dhali doontaa faqaala lahu saaxibuhu saaxiibkiisa wuxuu ku yidhi malagiya wuxuu ku yidhi qul in shaa allah qul usoo qadar marka qul waxaad tidhaahdaa in shaa allah in sha allah waxay dhali doonaan boqol mujaahid falam yaqul in sha allah in sha allah ma uusan dhihin waa nebi sulaymaan falam taxmil minhunna ila imra'atun hal haweeney ayaa uur qaaday bes jaa-at bishiqi rajulin iyaduna cunug haaf ah ayay dhashay oo aan dhammaystirnayn jaa-at waxay la timid yacni waxay dhashay bishiqi rajulin cunug barkiis oo aan dhammaystirnayn waaladii nafsu muxammadin biyadihi nebiyullaahi muxamed allaha naftiisa ay ku jirtaan ku dhaartay nabigaa dhaha sala allahu calay wasalam allihii ay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low qaala nebi sulaymaan in shaa allah hadduu dhihi lahaa lajaahaduu fii sabiili illahi caza wajal jidka ilaahay bay ku jihaadi lahaayeen ajmacuuna dhammaantood boqolkooduba yani boqol caruur ay dhali lahaayeen dhammaantoodna jidka ilahi bay ku jihaadi lahaayeen fursaanan ayagoo ah niman dagaalyahana ah laakiin in shaa allah ma uusan dhihin xadiidkan marka wuxuuna baraa qofku haddii uu mustaqbalka uu rabo shay inuu sameeyo in lagama maarmaan ay tahay in shaa allah inuu ku daro berri aan ku imaano haddii ilaah yidhaahdo saas waa yeela haddii ilaah yidhaahdo ilaan mashii'adeenna iyo doonitaankeenna mashii'ada ilaahay baa ka weyn wamaa tashaa'uun ilaa an yashaaa allah idinku ma doo ma doontaan haddii ilaahay uusan doonin annaga marka mashii'adeenna waxay ku xidhantahay mashii'ada ilaahay sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika qadan ilaa an yashaaa allah waxaas beriyaan samaynaha dhihin ilaa in shaa allah inaa ku darta maahee nebi sulaymaan in shaa allah waa iloobay kuma uusan darin wixii uu rajaynaya waba kama waxba kama aysan soconin xadiiska boqol iyo soddon iyo labaad can anas ibni maalikin radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى ali wslm nabig wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi aلطaacuunu طaacuunku shahaadatun waa shahaado shahiidnimo waaye likulli muslimin qof kastoo muslima qof kastoo daacuun ku dhintahay waa shahiid dadka shuhadada ah qayb ka mid oo waxaa jirta la dhaqo oo la kafaniyo laakiin dadka shuhadada ah ajirkooday leeyihiin dadkaas waxaa ka mid ah qofkii daacuun ku dhinta daacuunaa dilay waxaa ka mid ah qofkii ay biyo qarqiyaan ama bad ama webiyuu ku dhacay biyaha qarqiyey ama dab ayaa dilay oo gurigii iyo meeshii uu deganaa ama haddii kale gurigiiya kusoo dumay iyo wixii la mid ah sidoo kale shahaadada waxaa ka mid ah haweenaydu inay umul raacato iyaduna waa shahaado waxaas oo dhan nabigu wuxuu sheegay sala اllah alay slam inay yihiin shuhado nebigu wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida saxaabadiisa wuxuu weydiiyey dadka shuhadada ah waa meeqa markaas waxay yidhi rasuulka ilaahayow shahiid annaga waxaan u naqaana qofkii jidka ilaahay ku dagaalama ee meesha macrakada meesha dagaalka goobta dagaalka ku dhinta wuxuu yidhi haddii sidaas ay tahay ummaddayda shuhadadoodu waa yar yihiin aada u yaraydeen haye rasuulku ilaahay waa shuhada ah qofkii xariiq ama dab ku dhinta waa shahiid qofkii daacuun uu dilo waa shahiid qofkii biyo ay qarqiyaan waa shahiid qofkii gurigiisuu kusoo dimo waa shahiid haweeneyda umul raacata waa shahiid dadkaasoo dhan wuxuu waa shuhado laakiin waa la dhaqaa daacuunka waxaa anaga daacuunka aan u naqaano ama shuman biyoodka aan u naqaano ma aha waagii horuu jiri jiray dadka mararka qaarkood buuna daacuunkaasi uu dhici jiray magaalo ama gobol ayuu daacuunkaasi ka dhaca waxaa laga yaaba intaasoo kun oo qofood inuu ku dilo toddobaatan kun oo qofood siddeetan kun oo qofood boqol kun oo qofood inuu ka takhalusaa laga yaabaa cudur marka wuxuu ahaa dadka nabara ka soo bixina qofka nabaraha ka soo baxaa weliba jirka meelihiisa jiljilcan ama meelaha laablaabma xagashoo kale iyo jilibkoo kale iyo xusulkoo kale iyo tokfashoo kale iyo meelahaas ayaa qofka nabaro ka soo baxayaan aad u xanuun badan in yar kadibna qofka waa u dhimanaa qayb dadka kamid a marka waxay leeyihin daacuunka waxaa laga yaabaa waxa hadda anagu kansarka u naqan inuu yahay ilaah baase laakiin xaqiiqada og inuu kansar yahay waa dhici karta inuu sanayn waa dhici kartaa daacuunkaasi marka laakiin dadka safmar ayuu u leey jira waagii hore الطاعون شهاadة waa شhahaadة لكuلi mسلimiin xadiiska boqol soddon iyo soddonaad can ilbaraa radi allahu canhu qaal wuxuu ra-ytu nabiya sala allahu calayhi waala sl nabiga ayaa arkay yowma alaxzaabi maalintii axzaab gaswat laxzaab yanqulu turaaba asagoo cararara ah waqad waara turaabu iyadoo caradu ay qariday bayaada badnihi calooshiisa cadaankeedii ay cara duugtay cara ay qariday qaswat laxzaab saxaabada nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam ciidan ka xoog badan oo ka hub badan oo ka tiro badan ayaa kusoo duulay saxaabaduu nabigu la tashaday sala allahu calayhi waala ali salam qeyb saxaabada ka mid ah ayaa waxay u soo jeediyeen magaalada madiine qaab lagu difaaci karo ciidan ahaan iyo hub ahaan inaan nimanka laysaga dhici karin ilaan aadna waa uga badan yihiin waa dad issoo baahaystay waana ka hub badan yihiin waxay yidhahdeen magaalada madiina labada dhinac laba buuroodaa ka kala xigta labadaas buurood farda noogama soo noogama soo gudbi karaan mana ka soo degi karaan magaalada madiina marka waxay leedahay laba dhinacoo laga soo geli karo labadaas buurood maahane labada dhinac oo fardaha iyo ciidanka uu ka imaan karo mid kasta oo ka mid ah bohol weyn ah laga qodaa bohoshaas oo farduhuna aysan ka soo boodi karin qofna warkiisba iska dhaaf waa bohol aad u weynaa la qodaa bohoshaas haddii farduhu ay isku dayeen inay ka soo boodaan kama soo gudbi karaan khalaas bohoshaas markii la qodo dhinaca magaalada madiine xigtaa ciidanku difaac ka gelaa farasna kuu soo gudbi maayo fallaaro unbaa lagugu soo ridi karaa soo maaha fallaaro haddii lagugu soo ridi adigana waa ku rida laakiin ciidan kuu imaan kara iyo fardoole iyo geel iyo wax kuu imaan kara lama ah nabigu sala allahu alay slam markaa meeshaas la qodaa oo loogu talagalay in ciidanku uusan ka soo gudbin waxbuu ka qodaayay isaga nafsad ahaantiisu nabiga sala allahu alay slam marka dabcigiisa wuxuu ahaa wixii shaqo ah ee saxaabadu ay qabanayeen wuxuu ka qaban jiray ee meel ma fadhiisan jirin hadday meel joogaan oo shaqo ay qabanayaan shaqada dhinaciisu ka qaban jiray hadduu gurigiisa joogo shaqada guriga waxbuu ka qaban jiray hadduu saxaabadiisa dhex joogo lagama oqoon jirin inuu qofku u yaqaan maahane nin ka soocan dadka saxaabadiisa ah ma ahayn dhaqankiisu aas waa nabiga sala allahu alay wasalam markii ay yimaadeen abuu sufyaan iyo raggii ciidanka watay waxay yidhaahdeen oo godkii ay arkeen waxay yidhaahdeen farsamadan farsamo ee carabu tiqiinay ma ahaynay dheen waana runayhay carabu ma aysan keenin ninkii salmaan ulfarisi la dhihi jira oo saxaabiga ahaa ayaa farsamadaas keenay ra-aytu nabiya sala allah alay sl nabigaan arkay yowma alaxzaab yanqulu turaaba asoo cara gu- asoo cara rara ah godkii caradii laga bixina in loqodaa la rabaa waqad waara turaabu ayadoo caradii ay qaridee bayaada badnihi calooshiisa caddaankeeda wahuwa yaquul wuxuu leeyahay lowlaa anta ilaahow haddii adiga aysan ahayn yacni adigu haddaadan hanuunin lahayn mahtadaynaa ma aanaan hanuuneyn walaa tasadaqnaa wax ma sadaqaysaneen walaa sallaynaa mana aanaan tukaneyn adaana hanuuniyey fadligaaga iyo naxariistaada ayaa rabbi oo aan ku hanuunnay aan wax ku sadaqaysannay aan ku tukannay faanzil faanzil ilaahu soo deji asakiinata xasilooni calaynaa korkanaga korkanaga xasilooni ku soo deji wathabbit ilaqdaama cagteennana dhulka ku sug in laaqaynaa haddii aan la kulanno alcaduwa cadowga cadowga haddaan foodda isdarnana cagteenna robbiyow dhulka ku sug wathabbit ilaqdaama cagaheenna sug in laaqaynaa cadowga haddaan la kulanno ina alulaa kuwii ina alulaa ay ina aladiina kuwii qad baqow calaynaa nagu xadgudbeen oo na gardaraysteen idaa araaduu fitnatan hadday rabaan fitno abaynaa waa diidnay nimankana gardaraysanaa oo nagu soo duulaa hadday rabaan gaalnimo inaan u laabanno waa diidnay saasuu yidhi ina alulaa kuwii qad baqow calaynaa nagu xadgudbeen oo na gardaraysteen idaa araaduu fitnatan hadday fitno rabaan fitnada hadda waxaa loo jeedaa gaalnimo hadday rabaan inaan gaalowno oo gaalnimo aan u laabanno hadday saas naga rabaan abaynaa waa diidnayuu yidhi ka yeeli mayno وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هل كاجوا